assalaamu calaykum waraxmat ullah sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe kusoo dhawoow idaacadda islaamiga ee al-andulus wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa ku dhowaha jasaaka allahu khayran ciidamada mujaahidiintu weeraro culus ayay maalmihii lasoo dhaafay ku qaadeen saldhigyo ay saliibiyiinta iyo murtadiinta ay ku kala leeyihiin magaalada buulamareer iyo masegawaay arrinkaas sidee u aragtaan sideese looga dareemay wilaayada aada mas-uulka ka tahay ee shabeellada dhexe بسم الله الحمد لله الغائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إلهي باكم هاتسن قولها استبجوك إلهي أوسي مجاهدين تا إلهي بانوغا مهات هينا سواشا لدان أصوان نغضو سيداتو أركتين إيا سيدا الله دريمي ويي خنتو وحانو أرقنا أرنتاس فضل إلهي يقول أوسيي مجاهدين تا bariga africa runtii waxaana u aragnaa ballankii ilaahay uu ka qaaday inuu u oofiyey oo ahay wa ina jundanaa lahum lghaalibuun in tansurullaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum marka waa ballankii aan sugaynay oo ilaahay uu u rumeeyey mujaahidiinta midda kale waa ballankii ilaahay uu ka qaada gaalo inuu jebinayo sayuuzamu ljamcu wayuwalluuna dubur in ay daba jeedinayaan oo ay jabayaan ballankii ou ilaahay ka qaaday ayuu horkooda ku rumeeyey ilaahay baa ku mahadsan see looga dareemay haddii aan u noqdo waxa weeye waxay ku farxaan ayaan ku farxnaa wixii dhib ku ah ayaa dhib nagu ah kaljasadil waaxidaan nahay shacabka iyo maamulka wilaayadu waxay u dareemeen sida walaalaha shabeelada dhexe iyo galgaduud iyo walaayaad kale islaamiga ay ugu diirsadeen ayaan ugu diirsanay dadka wilaayaduna kulley idaacadahay ka hadleen wax badan oo khayrana waxay ku sheegeen tix iyo tiraab marka aad baan ugu faraxsannahay jasaaka allahu khayran maxay ka dhigan tahay in hal isbuuc gudihiis mujaahidiintu ay cagta mariyaan laba saldhig oo waaweyn boqolaal ciidamo cadowg ahna ay ku laayaan bismillaah arrintaas waxay ka dhigan tahay amarkii ilaahay oo mujaahidiintu ay qaateen ilaahayna haddii amarkiisa la qaato in la liibaanayo hore uu sheegay waman yudic illaha wa rasuulahu faqad faaza fawzan cadiima qofka ilaahay iyo rasuulkiisa raacday inay liibaan adduunya mid aakhira leedahay ilaahay hore u sheegay marka amarkii ilaahay qaateen oo ahay qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaar waliyajiduu fiikum qilda gaalada kuwa ugu dhow ee kusoo duuray ummaddan muslimiintaha in la laayo oo la dilo amarkaasay qaateen ilaahay baana u fududeeyey marka mujaahidiintu inaysan difaac ahayn ay hujuum yihiin ayay sheegaysaa oy ayagu weerar yihiin sidaas ayaa keentay in la celceliyo cadowga layntiisa muddo saddex maalmoodana lagu gumaado ciidan aada u fara badan oo isugu jira nasaare iyo murtadiin mutaabicu ah haddaan si gaar ah isku dul taagno weerarkii ugu dambeeyey masegawaay waa maxay aragtidaada sidii halkaasi wax ugu dhaceen bismillaah runtii waxa ka dhacay masegawaay waxaa la dhihi karaa waa arrin aayatun min aayaatillaahi ah oo ilaahay uu rabo ciddii wax arkayso indhale ee rabta inay u fikirta diintan difaaceeda ilaahay wuxuu ka ballan qaaday diintan oo tamkiin iyo nasri ahay meel ay ka muuqan karaan wey dagaal ay ka muuqan karaan ciddii rabta inay ilaahay kitaabkiisa ku duusho ee hawa uga jirto inay ama xoola ka tacabto ama manaasib ka hesho kitaab ilaahay ee lagu duulana aayad quusi karta ayaa meeshaas ka dhacday liyaqdiya allahu amran kaana mafcuula yacni ilaahay amar uu ku talagalay ayaa meeshaas ka dhacay wax alla waxay hub iyo qalab meel bannaan ah oo hataa geed lagu gabado aan lahayn ay tageen oo ah meelihii walba isku haleynayan in bannaankaas ay imaan karaan diyaaradun ku waardiyi karaan ayaa looga yimiday cagtaana la marshay waxaa meeshaas ka dhacana haddee iclaamka yaalaan boqol afartan iyo sagaal bakhtigoodii ayaa meesha yaalla oo agtarkoodu ah nimankii eritrea ka yimiday haddii laysku daro dhaawaca iyo dhimashadu saddex boqol horey u dhaafeen khasaaraha hubka toddobaatan iyo sagaal aake bakaamyo toddoba ah iyo arbijiyaa lix ah iyo sagaal dhashiike iyo eighty-two hoobiye laba xaba ah iyo sagaal falo oo kuwii soo gurmada laga qaaday iyo haddii alla idmaayo lix baabuur oo cusub laba kun labaatan iyo saddex ay soo baxeen afar bilooday jiraan gebigoodaba cimrigooda intaas ayaa lagala wareegay ilaahay baana ku mahadsan rasaasta iyo bambooyinka iyo qalabka kaleedana waxaan tira lahayn aan xisaab lahayn waa khaniimo ilaahay oo u soo qunshay ilaahay uga soo qaaday cadowga ilaahay ee kirishtaanka iyo ridada isbahaystay ee kitaabka ilaahay duulanka ku ah ilaahay ayaana hore u sheegay ina aladiina kafaruu kuwa gaaloobay yunfiquuna amwaalahum hubkooda iyo gaadiidkooda ay bixinayaan liyasuduu can sabiili illaahi inay shareecada ilaahay hor istaagaan fasayunfiquunaha way bixinayaan uma takunu calayhim xasra shabaabay gacanta u gelayaan iyo mujaahidiinta sida hadda dhacday uma yuqlabuuna haddana waa laga adkaanaa intiba aayaddii waxaad moodaysaa hal xaba inuusan ka maqleen waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun boqol afartan sagaalkii meesha ku dhimatay wallahi alladii laa ilaha illaa huwa jahannamay ku jiraan sababta oo ah ilaahay ka talimaayo dhulkaane malaykana ka talaa iyagoo lahay dhinteen iyagoo saas ayay dhinteen shareeca ilaahay meeshan lagama ogolee waxaa laga ogol yahay diinta maraykanka ayagoo lahay dhinteen marka ilaahay baa ku mahadsan hawshaas saas ku suuro geliyey furintan isku xiran ee shabeellada dhexe iyo galguduud cadowga khasaarihii ugu xoogganaa ayuu kala kulmay maxay tahay muhiimadda iyo cadowga u leedahay
runtii ilaahay baa ku mahadsan furintan shabeellada dhexe iyo galguduud mar horaan ka hadlay shabeellada dhexe nimanku markay imaanayeen lugahoodu bannaan ay yaaleen madaxayna la soo galeen lugahoodu bannaankay u yiileen gadaalay u noqon kareen sibay noqon kareen markii ay shabeellada dhexe qaybaha uga sokeeya iyo ay galguud bilowgeeda ay yimaadeenna horaan u sheegay inay dheefshiidka al-shabaab ku dhaceen wax dheefshiid tagaan inay soo noqdaan weli lama arag marka runtii meeshaas ilaahay inuu ku halaago ayaa ilaahay meeshan u keenay sababta oo ah meeshan dhulkan galguduud la yidhahdo maactooyana kuma taal xeraceedana kuma taal galguduud iyo shabeellada dhexe iyo aadaybaal wax ku yaallaahu ma jiraan waxa meeshan loo soo aaday maxay tahay wayamkuruuna dabin bay ilaahay diinkiisa u maleegeen wayamkuru llaahu ilaahayna dabina u maleegen waxay ku dhaceen dabankii ilaahay meel aan wax ahmiyadahoo siyaasaa ay leedahay iyo wax hadda haddii la qabtay haddaan la qabanba uga siyaadaya madaxtooye xamar aysan jirin in intaanoo ciidana labaatan iyo shan macrako oo isku xigta in ciidanka ku baaba'o wax ay xaqiijinayana aysan jirin waa makri ilaahay ugu talagalay in uu ku baabi'iyo waxayna ahayd meeshaanu masaaricu lqowm bartii ilaahay ugu talagalay inay seexdaan galcad wixii ka dhacay waa ogeede nimankii loogu talagalay maraykanku inay soddon sano oo soo socda dalka ku baabashaan bayna cashiyati waduxaha saacadaad ilaahay uga takhalusay gacanta mujaahidiinta ku cadaabay laakiin makri kasta iyo halaag kasta asbaabaa ilaahay u sameeya ilaahay wuxuu leeyahay taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa dadka ilaahay kitaabkiisa la dirirsan haddaad fiiriso waxaad moodaysaa inay wada jiraan laakiin quluubtoodu way kala tagsan tahay ayaga dhexdooda cadaawada dhexdooda ha ka badan midda ay u qabaan waa la ogyahay taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa waaye ninka xasan gurguurta la yidhahdo anaga qaraabaanaha sida dadka dhan u ogyihiin waxaysrana in istaqaano waaye cadaawada ou qabo ou shabaab u qabo waxaa ka badan cadaawada oo u qabo ciidanka hadda maanta uu soo dirayo asbaabtu maxay tahay ciidankan waa ciidankii farmaajo uu sameeyey gurguurte ciidankaas la samaynayey dadka lagu qabaayo inuu ka mid yahay u aaminay waa tii hoteelada lagu weeraray marka ciidankii noocaas ahay ayaa madaxweyne looga dhigay kuwana sii jiraan kuwa eritrea oo waa kuwii farmaajo uu raba inuu ku qabsado shantii kun oo weligiisba isaga baqayay oo lahay waa la dhacay raadiyaha ka dhihi jiray waa la gatay oo dhihi jira wey haddana wuxuu ka mamnuucay wareegto kasoo saaray xamar inaan lagu arkin qof eritreanka kamid a dadka eritrea ka yimid qof kamid a ciidankaas marka ulakas iyo ulakac weeye labada ninba labada shabaab iyo iyo iyo iyo ciidankaba isku si ayuu u necab yahay kii dhintaba kan kale waa ka jecel yahay waxaa taas daliil u ah uganda iyo burundi maalin dhoweed markii ugandada lagu baaba'shay bulamereer bayaanu kasoo saaray tacsiya masegawaay wax ka dhacay qof ou kala hadlo lama arko ilal aana kama hadlin saacaddan idinla hadlaayo nimanka meesha uga mas-uulna waxay dhaheen saddex nimaa naga dhaawacantay waxa meesha lasoo dhigay oo kamirada adduunka yaalla saddex nimaa naga dhaawacantay dheen nimankaasna waa ka hor tagnay idan waa ciidan aan waxba lagu falayn laga qarinaya dadkii iska lahay laga qarinaya bulshadii ay ka dhasheen laga qarinaya dadka ciidan u haysta in wax uga baxeen ninkaana waa ninka yiri haddii nairobi qarax ka dhaco ayaan uga naxdin badanahay in xamar wax ka dhacaan ma nairobi madaxweyne ka yaha asagu waa nimaan damiir soomaaliyeed iyo damiir dadnimo iyo damiir muslimo rowtaas ka guuraya waa damiir qowmiyad soomaaliyeed xataa ma laha ciidanka riddada inay halaagsamaan waxay kamid tahay qorshihiisa qorshe kamida woy ciidankaas in la waayo gacmihiisa kuma dili kara inuu gacan shabaab ku dilo shabaabna murtad dhulkan uma ogole in la dhaafiyo asagana ay iyagu dilaan ninkaas waa nin camiil ah waa ninka waa ninka nairobi u ooyay xamarna waxba igama gelin jire amaama naas isagoon qof ka qarin daliil taasaa ku filan damiir xumadiisa marka waa idinkaga digayaa qof kastoo soomaaliya waa uga digayaa maslaxa aad ku haysato ama magac uu kula wadaaga waxba kugu tari maayaan waa khaa'in ilaahay iyo rasuulkiisa ka furtay ciidamada halkan lagu xasuuqay waxaa markoodii hore la geeyey reer nudgood oo shabeellada dhexe ah balse way ka soo carareen oo masegawaay ayay yimaadeen maxay tahay sababtu bismillaah horta taasi waxa weeye khayaanada gurguurtay ka mid tahay khayaanooyinka gurguurtay ciidankaas waxay ahaayeen ciidan masaakiin ahun dhulka oqon waxaa ugu sheekeeyey toddoba nin oo daahir calasow iyo kuwa ku dukaday iyaa ku jira orda markay yimaadeen waxay u yimaadeen dagaalkii gorgor meesha ku qabsaday ciidanka turkiga iyo waxa baabuur meesha ku guban iyo waxa dhiig yaalla iyo waxa qabri qof meel lug banaanka taalla markay arkeen ciidanka waa argagaxeen dadkay warsadeen waxaa la yidhi geedaha meeshan ku yaalla iyo ciidanka ku jira meeshan kalama badna lid waxba kalama yara ciidankaas wax kale ayagoon ka bi'in laba boqol iyo xoogaa ka miduhu xamare iska dhiibeen qoryahoodina waa gateen waa isbasareeyeen waa fahmeen waxa u wado inti kale aa la yidhi intaysan kala cararin ha loola cararo mise gawaay waa ka daba tagnay waa ka daba tagnay wixii ay mudnaayeenaan marsiinay marka sideedaba waxay shabeellada dhexe uga soo carareen waxay ku arkeen in warka xasan gurguurto ou khayaano ahay toddoba ninna inaysan meeshaas ku jirin dadkana uu been u sheegayo beentana qofku hadday sheegto oy sheegto oy sheegto ayadaa u malaynaysa run soo u sheegaya xasan gurguurto been oo u sheegaya oo asagiiba run u maleeyay toddoba nin maa ku jirta si wa toddoba nin iyo sideed nin miyaa ciidankii gorgor oo intaas la ekay gu- ku baabi'i kartaa bal caqligu umada u sheegaya marka sideedaba nimankaasu sababtay u soo carareen sidaasay ahayd ugu dambeyn maxaad jeclaan lahayd inaad waraysigan kusoo gabagabayso bismillaah waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaan u mahad celinayaa bacd allahi mujaahidiinta ka dagaalamaysa laga soo bilaabo gacan maroodi meesha gacan maroodi la yidhahdo sana ku taal ilaa iyo taanariifa webiga la yidhahdo oo kenya ku dhex yaalla intaa u dhaxaysa mujaahidiinta ka dagaalamaysa ee mujaahidiinta bariga afrika la yidhaahdo inta shahiidana jannada allaha gelsho inta dhaawacna allaha bogsiiyo inta taaganna allaha sugo nimankan ridada ayaan rabaa inaan kelmad u jeediyo dhowr maraan ka hadla- ka hadlay war niman yahow war annagu dalkan haddaad soomaali tihiin waxa lagu soo duuyo yuganda iyo burundi iyo etoobiya iyo kenya lagu dhex dilayo waa dalka soomaaliya ee dal kale ma joogno war haddaad soomaali tihiin waa laydin waa dadka loo dan leeyahay oo lagu soo duula tihiin ciidamadan waa la keensaday haye eh, ma ogta ami soomaali la yidhaahdaa war ciidankan ami soom lama yidhaah ciidankaanu waxaa weeye crusaders waaye waa niman mu- meesha anagu mujaahidiin ka nahay ayay iyaguna waxay ka yihiin duulaan saliibi weeye in wadankan la qabsado dowlad male waxba male sideedaba dalkan dad male ciidan male hub male midnimo male qabiiladu waa laysku diray ummaddu waa laysku fidneeyey dalkan in la qabsadaa lagu talagalay war haddaad wax garatiin war se- war gaal- war gaal ha ka garab diririn war adiga qof muslima ha ku dhasha adigu waxaad ku gaalowday gaalaad tahay maxaad ku gaalowday afcaashaadaad ku gaalowday inaad qoragaan sidatood ilaahay ma ilaahay ka talimaa nabi maxamedna talimaa ee waxaa talaaya united nationkaa talaaya amerikaa talaysa etoobiya talaysa uganda talaysa inaad leedahay aad ku gaalowday haddaataad ku gaalowday bal dadki dadkaagi fiiri waxaa dilay waa adoogaa diintiisi dadka haysta diinta adugu aa ka tagta ninka haysta aad diinti ku dili yaadna ka war uganda waxaad ka taqaan mugad gara ka gadirayso war burundi maxaad ka taqaan maxay kuu yihiin war maxaad ka taqaanaa maraykan war maxaa idiin galay ga- nin isku abtirmi isku afmihidin isku din waxa- maxaa idiin galay ma sheegatay xataa krishtaana naama tirahin dad yaraa yidhaah war waxaan idin leeyahay marka annagu dilkiinna dilkiinna ma rabno rasaasta aan haysanno baawarka istishaadiyada miinada aan haysanno waxaan haysanno annaga cadowgaas lagu soo duulan u haysanaa waxaana rabnaa inaadan naga mashquulina war niman yahow kaalaya oo ubkaad haysatiin noo keena aan cadowga waddanka uga bixinay adinkana aan lacag idin siino ninkan raba inuu mujaahid noqdana aan inta diinta ilaahay u akhrino ah, safkan muslimka ka mid noqdo toobada ilaaha aqbalayo qofka tooba keentana min man taaba min adembi kaman laa dembe lahu rasuulku wuxuu leeyahay qofka dembi ka tooba keena isagoo werigii dembi u gelin oo lamid yahay marka waxaan idin leeyahay war sida laydin isticmaalayo oo jabka xasan gurguurte nin gariidhi ah oo oo oo sideedaba madhergaa waaya afar sano hore waddankan liqay waa garayey barihiyow garayey shidaalkiyow gatay wax kastow gatay jeebkiisu buuxsami maayo war jeebkiisa jeebkiisa miyaad gebigiinnaba gelaysiin diyadiinna asagaa qaato waayo waxaad ku dhimaysiin asagaa cunaaya annagaa diidnay oo qaraaba la ah inaan dhiigaanya ow cuno annagaa ka diidna abgaalaa ka diiday aaway abgaal ka walahay waa dagaal galaa saakay toban nin ma ka haya toban nin oo oo shacab ah oo abgaaloo kawaryeela ma jirtaa waa maya mashruucaasu marka waa mashruuc faashil ah waxaan idin leeyahay niman yahow hadda ka horna waa idiin dhigay imaadan ila adinkoofayaw war niman yahow af soomaaliya haddaa taqaaniin noo imaada hubkaad haysatiinna noo keena dad badan oo adduunka la qalday oo walaalahood lagu dirayaa jira oo yeelay jabhadaha islaamka oo dhan taariikhda akhriya saxawaad doofaar wixii la dhihi jiray kulligood markay caqli yeesheen arkeen gaala inay gaala inay ku guuraysa dalka inay ku qabsadaan dalkooda ay rabaan hubkii cawo kala soo tagnaa si ay dhammaantood isu dhiibeen mujaahidiinta war niman yahow caqli yeesha imaada haddaad diidiin ilaahay suu idin yeelaayo asagay u taal laakiin boorsamiinta waxaa ku filan intaad hadda aragteen waa bilow waa bilow waxaan isleeyahay hadda duuraad joogtiinoo duur aad ku dhimaysiine kulligood intaan ku dilina kulligiin intaan ku toogayna kii xamar u cararana xamarkan waa daba tegayna insha allahu tabaraka watacaala wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu